meydka sarkaal khadar xabeeb caynaashe oo ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka badda ee fadhigiisu yahay degmada saylac ayaa la keenay magaalada boorame ee gobolka awdal sida ay idaacadda v o a u xaqiijiyeen howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya cusbitaalka guud ee magaalada boorame dilka sarkaalkan oo la sheegay inuu geystay askari ka mid ahaa ciidamada badda ee saldhigga saylac ayaa isaguna loo soo taxaabay dhanka xabsiga oo ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee degmada saylac mas-uuliyiinta laamaha ammaanka iyo madaxda kale ee gobolka awdal ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan falkan islamarkaasina ay faahfaahin ka bixiyaan sababta loo dilay sarkaalkan balse dhanka kale dad shacab ah oo u badan dhallinyaro oo dilka sarkaalka ka gadoodsanaya gallinkii dambe ee shalay wadooyinka magaalada boorama banaanbaxyo ka sameeyey dadkaasi oo ku dhawaaqayay in sarkaalka cidda dishay la mariyo sharciga iyo cadaaladda
waxaan halkan joognaa buuq adag oo dil ka dhacay lawyacaddo ka dhacay shalay oo ay maanta dumarka iyo caruurtu inamadu ay weynaxsan yihiin duqaydii waxay hor joogtaa wax dhibaato oo dhaca ayaa weli joojinaysa annagu maanta waxaan rabnaa labada meyd oo la israaciyo wax alla ka hor mari kara ma jiro haddii la doonayo wanaag haddii la doonayo nabadgelyo haddii la doonayo inaan islaax haddii la doonayo isaga iyo ciddii ka dambaysay in si fiican loo baadho barka la wada taago ninkaana meydkiisa lagu daraan nagu doonana sarkaalkani maaha kii ugu horreeyey ee askari dil ugu geysta gobolka awdal balse waxaa jiray saraakiil hore oo sannado kala dambeeyey askartii ay xukumayeen dil toogasho ah ugu geysteen xeryo ku yaala gobolka awdal iyo gobollada kale ee somalilan dad badan ayaana su-aale iska weydiinaya sababaha dilka noocan ahi ugu soo noqnoqonayo gudaha ciidamada somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorama